haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo haya soo diyaariyey jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan toddobaadkan ku qaadaa dhigaynaa magaalada muqdisho toddobaadyada soo socda waxaa la rajaynayaa inay martigeliso xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ee soo socda ee lagu soo kala doortay gobolada kala gedisan ee dalka soomaaliya iyagoo magaalada muqdishona ku dooran doona guddoomiyaasha labada gole ee baarlamaanka soomaaliya dabadeedna dooran doona madaxweynaha soomaaliya haddaba sidee buu gobolka banaadir ugu diyaargaroobay soo dhoweynta xildhibaanadaasi nabadgelyada magaalada muqdisho waa sidee maxaase la gudboon in maamulka gobolka banaadir uu qaado su-aalahaas iyo kuwo kale oo nabadgelyada ku saabsan ayaa barnaamijka inuu ku qaadaa dhigaynaa oo arrimahaasi oo inala falanqayn doona afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane waxaan cabdifataax cumar xalane oo muqdisho joogaan khadka telefoonka kula xidhiidha ugu horreyn aan weydiiyey bal siday ugu diyaargaroobeen ilaalinta nabadgelyada xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu cabdifataax cumar xalane uu ku warceliyey maadaama waddankii uu doorasho ku jiro inta badanna ay hadda soo dhammaadeen maamul goboleeda ama dowlad goboleeda hadda sida loo yaqaano ay soo dhammaadeen xildhibaanadu muqdisho waxay marti gelinaysaa mar kale wixii lasoo doorto o dhan bay marti gelinaysaa iyadoo ay usii dheer tahay inay doorashadii ka socoto baarlamaanka ka socoto gobolada waqooyi ama gobolada somaliland laisku yidhaahdo way naga go-antay inaan soo dhaweyno amnigooda xildhibaanada xildhibaan walbo amnigiisa asaa u xil saaran dowladda dhaxaa u xil saaran laakiin annaga ka gobol ahaan waxa weeye aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa inay magaalada yimaadaan guddoon baarlamaan ku doortaan oo madaxweyne ku doortaan iyadana aad iyo aad baan usoo dhaweyneynaa aan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay in caasimada loo soo wada noqdo si dowlad loogu dhiso taasna waa guul gobolkan usoo hoyatay waxaa kaloo guul ah in ay doorasho ka dhacayso magaaladan ka xoog badan kuwa ka dhacay gobolada ka dhacay state house ka dhacay dhammaan oo ama waxay state ka dhacay sida jubbaland iyo puntland iyo galmudug state iyo hirshabelle iyo koonfur galbeed oo dhammaantood xildhibaana lagu soo doortay caasimada way ka mug weyn tahay doorashadii waxaa ka dhacaysa gobolada waqooyi laba waxaa lagu dooranaya guddoomiyihii baarlamaanka lagu dooranaya kadibna madaxweynihii jamhuuriyadda soomaaliyeed ayaa iyana lagu dooranaya marka way ka mug iyo dhumuc weyn tahay gobolada inteeda kale waa hooyadii dalka weeyaan guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaaladan oo ka go-an tahay inuu soo dhoweeyo doorashadaasna uu martigeliyo waa tahay cabdifatax sida wacan ee aad u faahfaahisay arrinkaasi waa kaaga mahad celinaynaa dhanka kale arrinka ugu weyn ee dadku ay walaac ka muujinayaan waxa uu yahay nabadgelyada nabadgelyada haddii aysan sugnayna inta badan waxyaabo fara badan oo suuragal noqon lahaa ayaa laga yaabaa inaysan suuragal noqonin kalsooni intee leeg baad maamulka gobolka banaadir haddaatiina aad ka qabtaan in nabadgelyadu ay noqon doonto mid laysku halayn karayo oo aan wax dhibaato ay ka dhicinin intaa hulahan ay socdaan aad baad umahadsan tahay waa su-aasha ugu qiimaha badan in la weydiiyo su-aashaas gobolka banaadir laamaha amniga gobolka uu xukumaa guddoomiya sheekh yuusufa xukuma hal meel bay amarka ka qaataan waxaan boqolkiiba boqol kalsooni buuxda ku qabaa in amnigaan xaqiijin karno oo ku qabaa booliis baynu leenahay nabad sugidii maantay qaraxaad ogeed ee ummadda la rabay in lagu halaago ka hortegaysay ee isku dhigayday rag lamid ah oo geesiyaal qaran baa jooga kalsooni baan adeer ku qabaa in amniga la xaqiijin karo haddana la xaqiijiyey doorashaa ka dhacday dhowr iyo toban xildhibaan baa soo baxday magaalada gudaheeda wax ka dhacay haba yaratay ma jiraan waana ku kalsoonnahay inaan ilaa madaxweyne ku dooran karno iyadoo amniga wayna naga go-an tahay insha allah haddii la idmo habeen iyo maalin baa gudoomiyuhuna wareegaya laamihiisa amniguna laamiyada taagan yihiin annagoo maamul gobolka ah iyo aan imkaaniyaad iyo biyihii ciidanku cabi lahayeen iyo raashinkoodii la daba taagannahay wayna naga go-an tahay adeer insha allah adilahid inaan qabanno shaqadaas martigelino si nabada ku martigelino dowladnimadana aan ku dhisno caasimada insha allah adilaha idmo ilaahayna waxaan weydiisanaynaa garab ciidamada geesiyaashana waxaan leenahay guul iyo sharaf bay idin tahay inaad xaqiijidaan amniga ood cadowga u hanqaltaagaya dhibaataynta shacabka ee in dowladnima ay ay hana qaadad diidan inaad ka hortagtaanna sharaf bay idin tahay ha loo dhinto dowladnimada ha loo dhaawacmo sida askarigii gaarigii miinada ku xiray isku dhigaayay ee shacabka ka badbaadiyey ee nise ka tirsan ee dhammaan geesiyaasha qarankana saasaan ka wada rabnaa insha allah wayna dhacaysaa dilahay isla arrimaha nabadgelyada ayaan ku guda jirnaa su-aashayda waxay daba socotaa su-aashii markii hore aan ku weydiiyey waanu ognahay in magaaladu ay ciidanku isku dayayaan in inta karaankooda ay nabadgelyadu ilaaliyaan oo ay sameeyaan wax kastoo ay kaga hortagi karaan in nabadgelyo darre ay magaalada ka dhacdo tii ay jirta haddana waxaa dhaca falal nabadgelyada lidi ku ah mararka qaar askarta dowladda laf ahaantooda ayaa lagu eedeeya inay dhibaato geystaan muddooyinka ugu dambeya waxaa soo baxayay cabasho fara badan oo dadka qaar ay qabaan in askarta qaar ay dadka ka qaadanayaan mobilada ay haystaan ay baaranayaan meelaha kale ee magaalada muqdisho ka mid ah marka dhibaatooyinkaasi sow ma sii siyaadin karaan oo culeys ma sii saari karto arrimihii nabadgelyada oo markii horeba dadku ay nabadgelyo darrada ka cabanayeen aniga waxaan rabaa inaan mawqifkayga aan ku caddeeyo askarigii qof shacaba baartay ee mobil ka qaatay kaas askari maahan ee waa qaa'in waana boqon weliba askari lama dhigi karo waa askari ka weya ay aniga ma aaminsani marnaba in askari soomaaliyeed ee number dawladda ku leh ee astaanta qaranka tuutihiisa ku xiran tahay inuu shacab baaranayo ninka aaminsan maahi laakiin midka wax dhacaya ee mobilka dhacaya ee hooyada suuqa yaanyada ka doonatay lacagta yartaad ka qaadanaya kaas waa askari maahane waa askari waaka ilaah idinkiisna dee sida cadowga iyo shabaabka loola dagaalama loola dagaalamaya biillahi kariim wayna dhacdaa oo guddiyada amniga heer gobol iyo heer degmo maalin walbay gacmaha kasoo xidhaan kuwa shacabka baaranayo dhibaataynayay ee tuuto ciidan ku labisan kuwa anugu ciidan uma aqaanin waa moryaan waa maafiya weeyaan maafiyo maafiyana dee waxaa weeye waa waa adduunka o dhan bay ka jirtaa marka intii tuugnacas wax baaranayo amni baa jira guul baa jirta waxa weeye idinkiisna waxaan rajaynaynaa inay in in in in lagu guuleysto laga adkaado cabdifatax tuuga cadowgana laga adkaado insha allah ilahi cabdifatax sidee baa loo dhihi karaa nabadgelyo iyo amni ayaa jira haddii askari ama qof darays xiran oo dowladda ka tirsan qori haysta dadka wax ka qaadanaya qofku wax uu ka qaadanayana uu aaminsan yahay qofkan wax ka qaadanaya inuu askari yahay marka uusan ahayn tuug malaysia meelaha wax uu qaadanaya waa mahad aad jamaalow aad baad umahadsan tahay askari ka weeyaan askari maaha askariga waa kan difaaca jira waa kan maantay miinada isku dhigaya adeer askari buu ahaa gaari zuusday isku xidhan tahay ee bam ka buuxo ninka maanta isku dhigayay ka tirsan ciidanka nabad sugidda qaranka soomaaliyeed ee ganaalgaafka uu xukumo waxa weeye askari buu ahaa ka difaaca jooga ee cadowga dilaaya habeen iyo maalin askari weeyaan ka laamiga taagan ee amniga xaqiijinaya ee doorashada intaas dhacaysa ka shaqaynayana askari weeyaan midka midka hooyooyinka iyo hablaha magaalada jooga baarta askari maaha waa doqon waa tuug waa qaa'in waxa weeye ciidamadaana qabanaya wa tahay ciidamadii miine kuwa isku dhigayay dilayay uma malaynayo u daahayaan doqon u daahayaan uma malaynayo wayna qabanayaan biidnillahi alkariim gobolkuna waa garab siinaya maamul ahaan ayuu garab siinaya insha allah iyo amni ahaan intaba waa taa waad mahadsan tahay edhinacii khadadka telefoonada ayaan markan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeysta magacaaga iyo deegaankaad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid ee afhayeenka gobolka banaadir ayaa marti noogu amaanta cabdifasax xalane v o da magacaygu waa xasan weeliye waxaan ku suganahay waddanka holland waxaan rabaa master xalan inaan weydiiyo laba su-aalood mudane marka laga soo tago inaad waddooyinka xirtiin oo ardayda iyo dadka shacabka waddooyinka mara aad waddooyinka xirtiin ma jira xal amni oo kala aadhaysiin su-aashayda labaad waxay tahay mudane dadka dawladda ka tirsan ee ama xildhibaanada ah amba xeerarka dawladda ka haaya ee hubaysan ee magaalada dhexdeeda xooga ku mara ee markaa waddada mari jirta xabad ku rida waddada iskaa leexina ayaka maxaa idin kaga qushaa saaxiibkay holland jooga saaxiib aad baad umahadsan tahay waxaan rabaa inaan inaan mala uga jawaabo su-aalihiisa waa muwaadin xaqa u leeyahy inuu su-aashaasi weydiiyo walaalaba mahadsan annagu ardada waddooyinka ma xirno ardooyinka ama ardada duulaadka iyo jaamacadaha aada qorshay leeyihiin wadday maraan bay leeyihiin laamiyaday mari lahaayeen baan u dhisnay adeer magaalada muqdisho waxay doorasha ka dhacaysaa xarunta iskool la yidhaahdo xarunta xeragaadiid ama gaadiidka booliis ka dhacaysa laamiga inta waddooyinku ka xidhan yihiinna waa in kooban weeyaan saacibka raalli ha ku ahaado arda wadda ka xidhan tahay ma jirto ardaygii i d wata ee gaarigii buufsan wata ama jaamacada ku buufsanaato amba iskuol ha ku buufsanaadee ciidamadu amar bay qabaan inay tixgelin gaara siiyaan oo ay tixgeliyaan oy soo dhoweeyaan oo ay waddada marsiiyaan oo xaruntiisa inuu aada loo ogolaado su-aashaada kale ah ragga ciidanka wata ee magaalada xoog ku maraya ma jiro nin ama ma mas-uul dawladeed ah amba amba amba dee ciidan wata gaari ciidan saaran yaha wata ee xoog ku mari kara magaaladan ma jiro ade waxa waa dhammaadeen waa hore bay ahaayeen askariga laamiga taagan gaariga shacabku leeyahay ee ninka shacabka wato iyo qooqanta ciidanku ka buuxo isku siba u baaraya aqoonsigiisao weydiinaya amnigiisauna xaqiijinaya iyo qofka u yahay mana dhacdo hadda waddooyinka xidhan in in in gawaarida gaashaaman ama gawaarida ay mas-uuliyiintu wataan inay xoog ku mara ma dhacdo sida shacabka loo celiyaa loo celiyaa jidkan waa xiran yahay baa la yidhahdaa hal askari baa saas dhahaya waana la gaaray waana laga wada hadlay oo guddiga amniga doorashadu way ka wada hadleen maamul gobol ahaan anagu waan soo jeedinay in gawaarida taarga lagu xidho magaalada muqdisho baabuur aan taarga lahayn ma maro mana dhacayso biidnillahi kariim in nin ciidan wataahe ee lix askari wataahe oo magaalada xoog kuma ma dhacayso ciidanka laamiyada jooga way ka badan yihiin qooqan lix saaranta way ka badan yihiin gacan baa la haystaa waa la isku wada xiran yahay ma dhacayso marka adeertaadna raraaali ku noqo qof walba ciidan wataahi marka kow ixtiraam baa looga baahan yahay marka labaad waxaa looga baahan yahay askariga aan laga yaabo inuusan mushaar helin laamiga taagan ee amniga xaqiijin inuu ixtiraamaa looga baahan yahay waa tahay xalana aad bad taago oo mas-uulka uu yaha weydiiyo marka way dhamaatay in laami lagu moradeen waa dhamaatay waad mahadsantaha xalane su-aal kale u qaab aan umalaynayaa haye weheliye waa mahadsantahay jamaal xalalaadiina sidoo kale waa ku mahad celinayaa mudane xalane magaalada muqdisho waxaa ka dhacday haddaana qaldanay bishii juulaay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ciidankiisa hubeysan ah waxay ku dileen maskiin oo oo wata bajaaj waa dileen weeshayna uga tageen ilaa haddana ma hayno mas-uulkii dhibkaas geystay oo maxkamad la keenay amba cadaalad looga keenay maamulka gobolka banaadir haddaad tihiin oo amniga sugaysiin amniga aad sugaysiin ma waxaa keliya inaad dadka masaakiinta soo qabatiin mase dadka dawladda ku jira oo dhibaatada geysana naftigooda inaad soo qabatiin mas-uuliyadooda ka saarno mudan calan waa tahay walaal aad baad umaadsantay waa su-aal muhiima xasan weheliye way dhacday in bajaaj muwaadin watay la dilay way dhacday laakiin anigu waa fayeen gobol banaadir baan ahay xaqiiq uma hayo cidda dishay inay xildhibaan tahay iyo inaysan ahayn anugu xaqiiq uma hayo laamaha amniga looga baahan yahay arrinkaas su-aashaas su-aal laamaha amnigu leeyihiin weeye inaad weydiido laakiin aniga xalana ahaan afayeen ahaan uma ma aqbalo mana yeelo mana ogolaado shacabkaan afayeenka u ahay ee mas-uuliyadooda maayirku inaan u hadla ii dhiibay in la dhibaateeyo adeer ma ogolaado haddii ay dhacday ee xildhibaan soomaaliyeed oo muwaadin bajaaj u tag dilay waa la weydiinayaa wallaahaan loo dhaafaynin wallahaan la aqbalaynin wallahaan cid yeelaysa jirin dadku dhagax kama samaysna waa tahay xildhibaanaduna bullet proof maaha marka waxa weeye waa qasab waana la weydiinayaa laakiin anigu ka xalan ahaan ka afayan ahaan ku xaqiijin ah oo aan u hayo in xildhibaano oo bajaaj ku dilay muwaadin uma hayo laakiin kiiska inuu dhacay oo ka dhacay shaqaalaha waa haya xogta waa ta waad mahadsan tahay sida wacaana aad arikaa uga jawaabtay weheliye xasan weheliye adiguna waa ku mahad celinaynaa barnaamijka sida quruxda badan aad uga qayb qaadatay iyo wakhtigaaga aadna siisay dhegeystayaasha kale ayaan markan jalaacina oon fursada siinaya dhegeyste kale ayaa khadka ku jira dhegeysta ku soo dhawo magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya dabadeedna su-aasha aad qabtid gabiley somaliland ugu horreyn waxaan salaamayaa martida barnaamijka cabdifataax xalane afhayeenka gobolka banaadir waxaan kaloo aan salaamaya dhammaan bahda v o a soomaali mudane afhayeen waxaa bartamaha caasimada lagu dilaa xubno ka mid ah dawladda dibaanada shaqaalaha dawladda iyo muwaadiniinta kale ee soomaaliyeed wax tallaabo adag oo la taaban karo oo dadkii dilalka geystay aad ka qaada ka qaadayna ma jiraan haddaba mudane sidee amniga doorashada aad ku ilaalin kartaan amis amisom la-aanteed su-aasheeda waxay tahay haddii amniga ilaalintiisa aad ku filan tihiin ka maamul ahaan maxaad kaabadaha faraha badan ee cidhiiriga geliya isu socodka caasimada aad uga qaadi weydeen mise waxaad na leedahay kaabaduhu waxay ka mid yihiin ciidamada amniga ilaalinaya aad baad afayaan umahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maxamuud oo jooga magaaladeydii gabiley saaxiib aad baad umahadsan tahay waa magaalo aan jeclahay muddahaan joogay taas kadib arrinta ku saabsan haddaan kala hormariyo kaabadaha waxaad ula jeedaa malanaya dhagxaha ayuu dabcan ula jeedaa saan aan aaminsanahay adeer dhagxuhu askarta ka mid maaha aniga qodob aan aaminsanahay baa jira dhaguxu inuusan cadow celin baan aaminsanahay dhaguxu inuusan shabaab celinayn baan aaminsanahay dhowr jeer baan arrinka ka hadlay waxaan idhahdaa war dhagaxa isku oodinina waxba waxba idinkama ilaalinayo waxaan la hadlayaa inta dhagaxa isku ooda ama hoteelada dhagxaha isku ooda amba hay-aada kala duwan ee dhagxaha isku ooda baan ka hadlayaa dhagaxu amni ma sugo ayagoo dhagax isku ooday hoteel daarad weyn tagay bay inta shabaabku ugu galeen bay dileen marka horta taas waxaan ka idhaanayaa walaalkay gabilay joogow anigu waxaan aaminsanahay inaan dhaguxu celinaynin cadow boqolkiiba boqol baan adeer aaminsanahay cadowga waxaa celiya askarigii gaarigii taargada lahaa ee aan soo bandhignay ee qarxay ee askarigii isku dhigay baa cadowga celin kara taas waxaan rabaa inaan taas ka idhaahdo arrinta ku saabsan ee magaalada ka dhaca waxaa ka dhacee dilka magaalada muqdisho dilku wuu ka dhacaa muwaadiniinna waa la dilaa dawladna waa la dilaa taas cadowbaa usoo shaqo tegay ayaana nagu soo shaqo tegayaa inuu qof muwaadina ee muslima dilo oo ugu soo shaqo tegaya laakiin waxaan rabaa inaad fiidhido waxa aynu qabanayno imise ayagoo miina ku xiran tahay aynu soo qabannaa imisaan ayagoo dadkii dhaawac u geystay baan gacmaha kasoo xirnaa imisaan iyagoo qaraxa ku xiran yahay ayna dhahayaan kaalay ay naga fura cadow baa nagu soo xidhay inay kuu muuqdaan weeye intaas ayay kuu muuqanin adeer muwaadinka la dilay ayay kuu muuqanin ka xumow ka nax qofkaas muwaadinka ahee la dilay ka gobol ahaanna waa ka xunahay wixii la dilay gobolkan banaadir duul baa usoo shaqo tegayo indhaha ka ridaya oo hoteelada ka qarxinaya oo dadka qiimaha leh ee culummada ah iyo siyaasiyiintii aqoon-yahanka ka dilaya ilaahay idinkiisna dee waa waa waa ma maalin baa la gaarayaa ee caqligu soo noqda baa la gaarayaa oo indargaradka aan la dilin cadowguna dhammaado laga adkaado ugus dhammaantood la baabi'iyo waa la gaarayaa waana lagu raad joogaa insha allah haddii ilahay idmo marka waxaan rabaa inaan kusoo koobo labada su-aalood muwaadinkii waktigiisu dhammaado wuu dhimanayaa annaguna badbaadinta iyo ilaalinta dadka xamar degan way naga go-an tahay waana qabanaa hadda wixii oo oo oo oo aan aan tabar u weyno ayuunbaa dhaca mooye waa tahay inta kale adeer waynu qabanaa Mhm.
waynu qabanaynaa arrinta ku saabsan dhagxaha magaalada dhex yaalla anigu waxaan leeyahay cawanimaha laga qaado cid allaala ciddii dhagax u yaallo ha ka qaado dhagax cadow kaama celinaye askari baa kaa celinaye ee ee ka qaada E, ayuun baan iyagana leeyahay adeer marka ilaah idinkiisna waktigaas waa waa waa lasoo noqonayaa insha allah dilahayd Eh, cabdifataax haddaan kugu soo laabto waxaad ku celcelisay in dhagxaanta dadka dhigta idinku aadan shaqo ku lahayn adiguna aad ka soo horjeedid marka sidaasi aad dhehaysid dad baa isweydiin karaya cabdifataax miyaanu ahayn qofkii u hadlayay gobolka banaadir oo afka gobolka banaadir miyuusan ku hadlaynin oo waxa uu sheegaya uu aaminsan yahay iyo tallaabada ee dadka kale ay qaadayaan ee dhagxaanta waddooyinka ku jaraya ama een, samaysanaya dhagaxyalaha soo tuuraya inuusan waxba ka qaban karin oo keliya uun afka uu ka hadlayo marka meeshaasi mugdiga ku jira haddaad dadka aad u sharaxdo miyaanay jirin awood maamulku uu leeyahay oo arrinkaasi uu ku fulin karayo E, waa mahadsantaa walaalkay waa su-aal meesha ku jirta E, dhagxaha magaalada yaalla qaarna way naga horreeyeen ka maamul ahaan waxa naga dambeeyeen adeer aad iyo aad bay uga- u- u yar yihiin oo annagu aan ogolaanshaha siinay E, arrinta amniga ayaa aad iyo aad loogu sababeeyaa dhagxaha magaalada yaalla magaaladana dha- dhagxama dhex yaallaani hadba xarumo ah, dowladeed ayay ayay ay ay ay ay gidaar u yihiin oo derbi u yihiin ama hay-aad ama hotel arrintii wixii ku saabsan amni oo qadiyad amni ku saabsan ma rabo inaan ka hadlo oo amniga dartii loo yeela lakin waxaan ahay inaa idhaahdo laamiga ha goynin adoo amni amni raadinaya hadday tahay xarun wasaaradeed hadday tahay xarun kale oo dawladdu leedahay hadday tahay goob ganacsi amniga wax walba horta amniga ugu horeeya nimankii iska qarxayay oo miinada isku xidhaaya baa jooga in in in in derbi laga galaahay way fiican tahay laakiin anigu in in in dadka shacabka ahay laamiga laga gooyo ma qabo Mhm.
Een, hotel baa lagu oodayaa dhagax shabaabkuna gudahay u galayaan marka taas micnaheedu waxa weeye e, e, e, dhagaxay aaminayaanay ka dhigan tahay marka dhagax ayaan la aaminine dhagaxana derbiga ha loo dhoweeyo oo oo laamiga ha laga durdiyo waxa weeye horena waan uga hadlay guddoomiyaheeda gobolku kheyr allaha siiyana boqol jeer buu ka hadlay Een, fulinteeda waynu soo wadnaa waynu fulinaynaa awood baan une- u leenahay inaan fulino waa tahay waana fulaynaa haddii ilaahay idmo laakiin dadkeenna iyo shacabkeenna iyo dowladeenna intaba wow waxa weeye waa waa waxaan sii haynaa furas ah Mhm.
inay gartaan in shacabku u baahan yihiin waddo inay maraan u baahan yihiin waa tahay way xaq u leeyihiin inay waddo nadiifa oo ay maraan ay helaan ilahay idinkiisna wixii qadiyad amni ku saabsan mooyaane Mhm.
inta kaleoo magaalada dhagax taalla waa la qaadaya insha allah dilays waa tahay aad baad mahadsan tahay ugu dambeyn dhegeysi ugu dambeeyaan mar kale fursad siinaya dhegeyste magacaaga deegaanka aad joogtid adigoo ku bilaabaya kadibna su-aashaad qabtid maxamed sheekh muqdisho su-aasha aan weydiinaya waxay tahay sidaa ognahay erboorka waxaa ka shaqaynayay ku dhawaad shan boqol oo shaqaalo sayid ah Ee, waxaa la wareegay hay-ad shahar la yidhaahdo siyaasaadka ma gobolka a- a- amray oo awoodda intaas la egsiiyo qolada saas samaynayso mise waa waxay iga xoogsanayaan tan labaad waddada udhexaysa madaxtooye iyo s y l siidka waxaa la dhigay askari jiifo micnaheeda ma waxay tahay in amniga uu ku filnaan karo askariga jiifo ama dhagaxya laami lagu goyo labadaas waan weydiinaya waa tahay aad baad mahadsan tahay maxamed sheekh ee xalanaya wakhtiga in haya aawadeed adigoo soo koobaya jawaabaha jamaalow aad aad u mahadsan tahay saaxiibkay maxamed sheekh xamed ila jooga aad baan u salaamayaa saaxiib eh, askariga jiifa amniga ma ilaaliye ee xakameyn buu sameeyaa adduunka oo dhan buu ka jiraa in xawliga laga yareeyo eriyada looga baahan yahay inay very safe ahaato taas saaxiibkay taas baan ka idhi Een, si shacabkuna u maraan xawliga gawaaridana loo yareeyo Eh, eh, dadka marayana u badbaadaan ayuunbaa laamiga laamigaas loo dhigay askariga jiifa ogolaanshowna ku yimid iyo isla faham oo la isla fahmay taas waa taas amnina ma ilaaliye xawliga gawaariga u yareeyaa si xawaaraha gaariga loo hakiyo ta kale ku saabsan aeroboortka muqdisho waa saax shirkad way ka shaqaydaa qiimo saddex dollar ay ka qaadaa dadka ka qaadaa service ayna u samaysaa aeroboortka u samaysaa imaagareshkay la shaqaydaa waa shirkad aan anaguna ognahay dawladuna og tahay gobol ahaan iyo dawladda dhexa intaba la wada ogyahay weeyaan wax mushkilada ay shacabka ka dhoofa diyaaradahana ay ku qabaan aeroboort ka dhoofa ay ku qabaanna ma jirto qadamaad baa loo sameeyaa xarun baa la keenaa waxoodaa loo hagaajiyaa gaariyaa lagu qaadaa aeroboortkaa la geeyaa si nabadgelya ahaa servicekooda iyo qadamaadkooda ee lagu sameeyaa mana aha adeer muqdisho keliya adduunkao dhan bay shirkadaha ay ay ka jiraan iyana dee waa waxa anaguna aan ognahay oo oo aan ogolaanshaha iyo raalli ka nahay weeyaan shacabkana waan u sheegnay waan la hadalna waxaan idhi service weeyaan adinka laydin samaynayo qadamaadkaasna ka faa'iidaysta si adoo adoon daalin oon rafaad marin oon dhibaato kala gelin ka gaari qurxan lagugu qaado aeroboortka lagugu geeyo oo oo amnigaaga iyo hantidaada intaba la ilaaliyo waxa weeye waa guul si loo yareeyo xawliga iyo gawaarida faraha badan aeroboortka geli lahay si loo ilaaliyo ayun bayna ku timid wax walbana duruuf mucayana iyo wakti mucayan ay leeyihiin haddii laga gudbo amnigu uu noqdo boqol kiiba boqol qof walba wuxuu xaq u leeyahy inuu gaarigiisa ku tago aeroboortka ku tago uu xaq u leeyahay iyana waa la gaarayaa haddana waxaa loo gudbayaa marxalaadka amni ayaa loo gudbayaa dadkana say u dhoofaan service iyo qadamadan u sameeyaan cabdifataax cumar xalana aad iyo aad baad umahadsan tahay adaa mudan walaale jamaal adigana umaxsuda kaasi waxa uu ahaa afhayeenka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane barnaamijka ayuu marti noogu ahaa waxaan u mahad celinayaa dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb qaatay iyo afhayeenka gobolka banaadir intuba barnaamijka intaas ayuuna inooga dhan yahay tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya dhammaantii isku duban waxaan idinkaga tegaynaa sidaas maqal dambe xiisa leh nabadgeliyo
aad u mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo barnaamijkaas wicitaanka dhegeysta ay nala socodsiinaya laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan